walaal siday wax u dhaceen xalabto waxaa dhacday shalay duhurkii marka lixda saaca dabaylo iyo barbado iswatabaa soo dhacay shalay doonihii gaadiidka badda saaraa si nabada ilaahay horta kusoo geliyey laakiin xalab beriga marka la dhigay ayaa berigii habeennimada way la tagtay siximadii way burburtay lamama hayo iyo matoorkeedi iyo wixii shabaayaheedi mid kaleetona goon bay gelisay ilaa iminka waa la qodayaa iyadana waa laga soo saari waayo waa garta wax dadoo saarnaa mala sheegay ilaa iyo hadda wax dadoo saarnaa ma jirin gaadiidka ceebtoo laabu ahaa wixii qalab ahna waa ku jiray matooradana way ku xiraayeen dadkii lahaa iyagu xaggee joogeen markaa dadkii lahaa meeshay joogeen berrigay taagnaayeen habeennimada hadday soo geliyeen oo guryahooda u hoydeen waa garta marka hadda sidee waxyiin marka mala helay marka alaabtaas iyada
sixnadaha meeshii la dhigi jiray dhulkii la dhigi jiray baa la dhigay badda ayaa wakti ka timi ee meesha ay soo gaari jiday oo waxay timi meelo kasii yaalaha dhulkii la dhigi jiray way soo dhaaftay saasa darteeda markaa sababtay inay maaragtay ay burburka ay keento tan labaad wax laga helo oo qalaba ma jiraanin waxa la helay jadabkoodi iyo waxoodii waa garta marka marka waxaa jira dooyo waaweyn oo iyaga marshada dhignaa ee loo shaqaynayay iyagana gaadiid baa ku xiraa siximado sixibadii qaar way ka ka go-een oo waxaway dad baa degtay dadbay ku dhex jiraan weli ilaa iminkana hadda loomana gurman karo faraawiis baa u yaal wayna degsan yihiin kuwa wax gaareen waa jiraan oo iyagu matooradii ka dhaceen oo dooyihii martada oo laawey waa garta ilaa iyo hadda wax dadoo wax ku noqday marka doonyaha laga yimaado ma jiraan
wax dad oo hadda wax noqday ma jiraan oo naloo sheegay intaan waraysanay sida bareedoo kaleeto olog iyo daamo tooxin mayro ilaa fagoolo ilaa baargaal intaan waa la hadalay wax dada oo wax noqday ama gaadiid hadda badda ku maqan oo lagu laayahay ma jiro laakiin kuwa marsooyinka jooga aada ugu dhiban dabayshuna aada iyo aad bay u xoogan tahay cirku waa mugdi wax qoraxa ma hayno gaadiidka xeebta yaa laftarkiisu baddi way soo burkaysaa oo hadda way soo gaaraysaa dibaan oo hadda waa laga qaadayaa meeshii oo laayeen
waa garta marka badda maxaa isbedelo marka ku yimid sida caadiga ahaa ee aad ku aqoon mitir bay kor u kacday xataa marsada waxaa saaryaallaa arki mayso khibrad iyo dabayl iyo mawjad isbedel badan baa ku dhacay wax dada ama doonyo xilligan ku jiro oo idiin muuqda ma jiraan dooyuhu waa joogaan anagu marsada hadda aan joogno oo aan joogno tooxin waxaa joogay toddoba doonyood baa marsada dhignaa wax hadda noo muuqdaa ma jiraan waa khibrad qam weeye wax lama arki karo inta heebtaa kaliya unbaa arkaysaa iyagana telefoonadaan kala hadalay aada iyo aad bay u sheeganayaan maaragtay baraawiis dooniyo noo qaban waaye iyo marso aan la cararana male ma lamaba qaadi karo madaxa kor lama bixi karaan marka ilaahay baa badbaadinaya ilaahay baa khayr ka baryayna insha allah nabadgeli waa garta marka wax rooba uu heliye ma jiraan marka dabeelahan
wax rooba oo heliya ma jiraanin wax rooba oo haddaan idhaano intaan ka warhayno roob baa ka da-ay ma jidho soo male waa dabayl duuban oo iska guulaysa marka xaaladahan oo kale horay ma u arki jirteen walaal horta way dhici jireen dabaylo iyo roobab iswata dabaylana way dhici jireen laakiin tanoo kaleeto waxaa moodaa inay hadda dad yidhi labaatan sano ma ana arag baa dadku markaa odayaasha ah ee waaweynkaah oo soo jireenka aan la hadalnay ama aan waraysana lama sheegin waa dabayl hadda kolley ilaahay xaggiisa ka timi waa garta marka sidaan la socono dadku inta badan waxay ku noolaayeen dhinaca kaluumaysiga ama wax soo saarka badda marka hadda waa sida marka dhinaca shaqooyinkooda maxaa saameyn arrintan iyada ay ku keentay
walaal dee dadku gutuliyoonkooda maalintii waxay kala soo bixi jireen badda hadday noqoto kalluumaysatada hadday noqoto kuwa badda quuso aragoostada iyo kalluun kalluunka sanaanida iyo darbax iyo gurta hadday noqoto kuwa kalluunka soo gaata oo iyagu magaalada ka iibsada wax hadda shaqa taga ma jiraanin dadku shaqa la-aan baa jidha oo hadda wax meel loo dhaqaaqo male waa la iska fadhiyaa dee dadkuna kutuliyoonkooda dee maalintii ay xaaladaas u istaagto dee way istaagaysaa noloshoodi dee aad bay hoos ugu dhacay marka wax saansaanoo dadku ay xilligan badda mar kale ay shaqooyinkooda kusii wadanayaan ma idiin muuqdaa
maya maya maya baddu waxaa hadda way soo siyaadaysaa saake markuu waagu barya haddayba kasii siyaadsan tahay oo siyaado hadda aan kula hadlaayo dabaysha dhacaysa waad yaabaysaa meel dugsiya hadda taagnahay sidaas ay tahana haddana waxa weeyaan dabayshu waa qofku riixriixaysaa marka alxamdulilah insha allah ilahay baa isbedel khayr ka sugaynaa